إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ramadaan mubaarak dhegaystayaal kusoo dhowaada warka subaxnimo ee idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadaasaa ka ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah waxaa la baahiyey sawira muujinaya khasaaraha dowladda federaalka ku gaaray dagaal shalay ka dhacay deegaan hoostaga degmada cadle ee wilaayadda islaamiga ee shabeellada dhexe taliska ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa war ka soo saaray weerar lagu beegsaday xarun ku taala magaalada beledweyne oo ay ku shirayeen kooxa ku howlanaa abaabulka dhanna wilaayada islaamiga ee hiiraan askari ka tirsan dowladda federaalk ayaa darawal mootobajaaj waxa uu ku dilay magaalada muqdisho dowladda federaalk ayaa ka hadashay war ka soo baxay wadaadaheeda oo sheegayey inuu socod ololo lagu doonayay in lagu meelmariyay xeer ribada xalaaleynaya xildhibaan ka tirsan baarlamaanka muqdisho ayaa ka hadlay weerarkii xoogganaa ee lagu beegsaday xarun ku taala beledweyne oo ka socday abaabulka dhan ah mujaahidiinta ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk xamse cabdibarre ayaa walaa xooggan ka muujiyey dardartay la soo baxday xarakada mujaahidiinta al-shabaab xilli uu xasan sheekh dhowaan sidaan oo kale walaacay warka dibaddana saaka waxaad ku dhegaysan doontaan tobannaan qofood ayaa dhimasho yaa dhaawac ku noqday shil baabuur oo ka dhacay dalka koonfur afrika قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa subaxnimo arbaca ah taariikhda hijrigan ay ku beegan tahay labiyo tobanka bisha ramadaan kun afar boqol afartan iyo lixda hijriga dhanka kaana waafaqsan labiyo tobanka bisha maarso labada kun shan iyo labaatanka ku soo dhowaada warkii oo dhammaystiran waxaa la baahiyey sawira muujinaya khasaaraha dowladda federaalka ku gaaray dagaal shalay ka dhacay deegaan hoostaga degmada cadalle ee wilaayadda islaamiga ee shabeellada hoose cabdulaahi yaasiin jaamac ayaa faahfaahinaya sawirada ilaa iyo toban askari oo ka tirsanaa ee dowladda federaalka ah ayay mu'asasad al-kataa'ib oo ah garabka warbaahinada xarakada shabaabul mujaahidiin waxay ku baahisay internetka kadib dagaal shalay ka dhacay ee deegaanka bursho sheekh oo hoostaga degmada cadale ee gobolka shabeellaha dhexe sawiradan ayaa internetka ku faafay bulshaduna si aad ah ayay u hadal hayaan iyadoo qof weliba haddii uu yahay mid ka tirsan dowladda federaalk ah ama haddii uu yahay dadka taageersan xarakada shabaabul mujaahidiin iyo dadka kaleba ay doonayaan in ay mar uun arkaan oo sida wax u dhaceen ay ogaadaan waxaan la soconaa in lagu jiro xilli jiilaal ah oo adag dhulkuna waabacaad lagu dagaalamay waxaana sawiradan la qaaday xilli cadceedu ay kulushahay dagaalkuna shalay maalin weyn buu dhacay dhowr marna waa la isku soo noqday oo ilaa iyo dhowr mare la jebiyey ciidamada dowladda federaalka ah sida aawadeed waxaa sawirada ka muuqata in la qaaday xilli cadceedu ay kulushahay waxaa kaloo sawiradu ay ka turjumayaan in ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin dagaalka ay ku taagroonaadeen waxyaabaha aan sidaa u leenahana waxaa ka mid ah meydadka waa la isu soo jiiday oo hal goob baa lasoo wada dhigay mararka qaar waxaad arkaysa sawirada waxaa lagu qaaday goobtii askarta lagu dilay mar kalena waa la isu soo jiiday oo waa la isu keenay ninka awooday in uu meydad inta isu soo jiido hal goob soo dhoobo waa nin goobta ku adkaaday oo islamarkaasina uu jabay ninkii kasoo horjeeday waxaa kaloo goobta ka muuqda hubkii laga furtay ciidamada dowladda federaalka ah ciidamada dowladda federaalka ah intii dagaalka aan lagu jebin waxaa u suuro gashay inay qaateen meydadka ilaa iyo sideed askari sidoo kale waxay qaateen sideed iyo labaatan askari oo dhaawaca kuwa oo ay qasab tahay in loo qaado magaalada muqdisho oo isbitaalada lagu daweeyey waxaa xusad mudan in askarta dowladda federaalka ah shalay bursho sheekh looga dilay oo sideed iyo toban ah qaarkood ay saraakiil yihiin waxaa xusud mudan in dowladda federaalk maalmihii tagay ay waday abaabulkii ugu dambeeyey si bursho sheekh looga saaro ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin muqdisho ayay ciidamo ka keentay kuwo kale waxay joogeen raagaceelle kuwa waxay joogeen halka la yirahdo xaaji cali deegaanadaas oo bursho sheekh duleedkeeda ah waxa ay isu keentay ciidan ay ku qiyaasaysay amaba ay ku haminaysay in ay cagta mari doonaan ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin marka tiradooda loo eego marka loo eego hubka ay heestaan marka loo eego diyaaradaha shisheeye ee kor ka taageeraya marka loo eego saraakiisha hogaaminaysay oo ahaa niman muddo ee dagaal kusoo jiray laakiin iyadoo sidaas tahay ilaahay amarkiis jab ayaa gaaray ciidamada dowladda federaalk ah dib ayayna u baqdeen kadib dhowr mar oo dagaalka lagu jebiyey muddo laba toddobaad iyo dheeraada oo ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ay ku sugan yihiin deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha dhex oy kala wareegeen dowladda federaalk ah waxaa dhacay marar kala duwan dagaallo sidan oo kale meydad ciidamada dowladda federaalk laga dilay ayey soo bandhigtay xarakada shabaab almujaahidiin waxaa kamid a meelaha ciidamada lagu laayay ee meydadkooda lasoo bandhigay ceel cali axmed waxaa kamid a meesha la yiraahdo cali fooldheere sidoo kalena waxaa ka mid ah deegaanka loo yaqaano boos hareeri deegaanadaas oo ah iminka kuwa nabdoon oo ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ay ku sugan yihiin ugu dambeyntii dowladda federaalka ah in askari laga laayo oo gaadiid laga furto oo magaalooyin laga qabsado waxa uga xanuun badan in masawirada ama sawirada lasoo bandhigo oo la muujiyo askarigiioo la yaqaan oo hebel hebel ah iyo sarkaalkiioo la yaqaan oo hebel hebel ah oo meyd ah oo afka ciidda ku haya waxaa uga sii xanuun badan askarta maxaabiista ah iyadoo lala socdo inta dagaaladan ay socdeen in xarakada shabaab almujaahidiin ay maxaabiis qabatay muuqaldubayaal ka tirsan mu-asasada alkataa'ib ayaa waxay ku sugan yihiin furunta dagaalka waana nimanka soo gudbiya muuqaalo aan daawanay inta dagaaladan ay socdeen iyo musawiro la baahiyey intaba baahinta muuqaalada iyo musawirada ee meydadka ciidamada dowladda federaalka ah iyo hubka iyo gaadiidka laga qabsada intaba waxa ay dhaawacaysaa niyadda askarta kale waxay dhaawacaysaa taageerayaasha waxaa kaloo beeninaysaa wararka dowladda federaalka ay badanaa baahiso oo ah kuwo been abuura oo meel iyaga looga taagroonaaday ay ku sheegaan inay ku taagroonaadeen oo meel iyaga askar looga laayay ay leeyihiin ayaan annaga askar ku layn
taliska ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa war ka soo saaray weerar lagu beegsaday xarun ku taala magaalada beledweyne oo ay ku shirayeen kooxa ku howlanaa abaabul karanna wilaayadii islaamiga ee hiiraan warbixin qodobkaasi ku aadan waxaa halkani ka soo jeedinayaa waryaheena cali aadan
sida ku caduur saxaafadeed ka soo baxay taliska ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab in ka badan labaatan xubnood ayaa ku nafwaayey weerarkii shalay oo talaada ahayd ciidamada xarakada ay ku beegsadeen xarun ku taalla magaalada beledweyne xaruntan ayaa lagu abaabulayay ololo qandaraas lagu soo qaatay oo lagu doonayay in lagu carqaladeeyo deegaana ka mid ah walaayada islaamiga ah hiiraan howlgalkan oo ay fuliyeen guutada istishhaadiinta ee xarakada mujaahidiinta ayaa muddo dheer u babacdhigay ciidamo isugu jiro jabuuti xabashada etoobiya iyo kuwa dowladda federaalka reeb u weerarka ayaa lagu dilay qaar ka mid ah raggii ugu weynaa ee qandaraaska qaatay dadka ku nool xaafadda howlwadaag ee magaalada beledweyne ayaa sheegay inay wax khasaare ah kasoo gaarin weerarkan taas oo sabab ay ugu dhigeen xilliga uu weerar ka dhacay maadaama ay ahayd aroor hore oo aanan dhaqdhaqaaq badan jirin siyaasiyiin iyo dad badan oo ka filceliyey weerarkan ayaa aaminsan in uu fariin u yahay qof walba oo isku daya inuu ka qayb qaato ololaha uu maraykanka ka wado dalka soomaaliya ee la dagaalanka argagixisada oo uu la jeedo la dagaalanka islaamka bayaanka kasoo baxay taliska xarakada mujaahidiinta ayaa lagu sheegay in khasaaraha uu aada u badan yahay balse faahfaahinta dhimashada iyo dhaawac la shaacin doono sanadkii labada kun iyo sagaalkii weerar ka dhacay magaalada beledweyne ayaa looga hortagay ololo ka dhan ah mujaahidiinta kaas oo hormuud uu ka ahaa wasiirka amniga iyo safiirkii dowladda federaalka u fadhiyey etoobiya weerarkaas ayaana lagu soo afjaray ololahaasi waxaana lagu dilay saraakiil etoobiyaan ah iyo xubno kale oo muhiim ah
askari ka tirsan dowladda federaalka iyo darawal muutbajaaj waxa uu ku dilay magaalada muqdisho sida warka uu ku faahfaahinaya waryaheena maxamed qaasim askari ka tirsan dowladda federaalka ayaa darawal muutbajaaj waxa uu ku dilay magaalada muqdisho maalintii shalay waxaa magaalada muqdisho gaar ahaan warshada caanaha ee degmada hodan lagu dilay wiil dhallinyaro ah oo ka mid ah dhallinyarada ku shaqaysata mootobajaajta dilka wiilka dhallinyarada ah ayaa waxaa geystay askari ka tirsan dowladda federaalka gaar ahaan kuwa loo yaqaano taraafikada oo wadaha mootobajaaj ka doonayay lacaga baad ah kaas oo dilka kadib goobta iskaga baxsaday intaas kadib iskuuska lambar kilomitir afar ee magaalada muqdisho waxaa ka dhacay dibadbax ay dhigaan bajaajyaleyda muqdisho kaas oo ay kaga soo horjeedaan dilka iyo dhibaatooyinka kale ee ay kala kulmaan ciidamada dowladda federaalka afrika gadoodana mar walba afar labaatan sac leesikeena saana u wadana ninka la dili leesula wata hal doolar dartiisa awarshada caadaha loogu dili saddex xabo xataamo hal xabo xataamo laba dhulka ku luftay ka kalena madaxa u luftay maalin walba bakaadli karni taraafika meel walba eejoa waa isdileena leesikana woo ka qaati saldhigaa ligee waana la daynay leesikii too ka qaadoo dilayni ahow leesikiis markoo ninka dilana wuu tuuray taas mana qabataanaga mootooda haddaana taraafikaa dishay mana qabataanaga taas annagoo sharcigaana wadno inabadlacag baadaduna magaalana anaga la dilay oo xaqiisa lagu tuntay oo lagu dilay warshada caanaha leesikiisoo watay sharcigiisoo watay wax walba watay waxaa lagu dilay hal doolar bes ma yeeleeno xaqayna rabnaa cadaalad ma esiin amni ma esiin waxba ma esiin maanta waxaa la dilay nin bajaajlaha xaqayna rabnaa mana yeeleno mana yeeleno waa xirantaa wadadaan taraafikada inay maalin walbana dilaan inay maalin walba lacag baadan haga qaadaan afar iyo labaatan sac filatuurna u garaacaan anigoo leesikeenna sharcigeenna waxaan noo wadano hal doolar wuu qaba hal doolar midaa ku tuugula mid shan doolar tuuro kulaa mid walba u soo rabo kaa samaysanaya mana ka yeelayna maalna ma yeelno habeenna ma yeelno wadadaanigeenna xiran tahay afar iyo labaatan sacnigeenna xiran muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa magaalada muqdisho laga soo tibanayey tacadiyaad kala duwan oo ay ciidamada dowladda federaalka u geysanayaan dadka shacabka ah aan waxba galabsan kuwaas oo ku dhaqan magaalada muqdisho dowladda federaalka ayaa ka hadashay war ka soo baxay wadaadaheeda oo sheegayey inuu socdo olole lagu doonayo in lagu meelmariyo xeer ribada xalaaleynaya sida uu warkaa ku faahfaahinaya farxaan cali cabdulaahi biixi iimaan cige oo ah wasiirka maaliyadda dowladda federaalka ayaa ka jawaabay eedayn dhowaan ay u soo jeediyeen qaar ka mida wadaadaha u fadwooda shisheeyaha iyo dowladda federaalka oo ahaa inuu doonayo in la meel mariyo xeer ribada bannaynaya isagoo ka hor hadlayay baarlamaanka dowladda federaalka ayuu wasiirka maaliyadda waxba kama jiraan ku sheegay eeddaas isagoo sheegay inuusan cidna ka oggolaan doonin inay shakhsiyaddiisa weerarto waa kan isagoo arrimahaasi ka hadlaya ficilkaagu inay sumad leeyihiin oo waxa aad sheegayso aad u meel daydo wax cadna yihiin xildhibaanku wuxuu ilowsan yahay oo uu gafay ama aanu ka cadaalad samaynin sharciga aanu keennay sharciga uu bedelayo waxaanu sheegnay oo xeerka ku qoran in saddex sharci uu baabiinayo oo caymiska ah oo xilligii hore dowladihii hore jiray mid labiyo toddobaatankii soo baxay mid saddexiyo toddobaatankii soo baxay iyo mid siddeetan iyo sagaalkii soo baxay marka qofnaba kama yeelayno inuu shakhsiyaddayada iyo cirdigayaga iyo aaminaadda aanu aaminsannahay diinta islaamka iyo ilaalinteeda uu ku xadgudbo
xildhibaan ka tirsan baarlamaanka muqdisho ayaa ka hadlayay weerarkii xooggana ee lagu beegsaday xarunta ku taala beledweyne oo uu ka socday abaabul ka dhan ah mujaahidiinta faahfaahinta qodobkaasi waa xaalkan ka soo jeedinaya maxamed sheekh cali daahir amiin jeese oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalk ayaa ka hadlay khasaaraha ka dhashay weerarkii inqimaasiga ahaa ee ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaadeen dhisma uu ka socday abaabul ciidan oo ku yaala magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya xilliga weerarka lagu qaaday dhismaha waxaa ku sugnaa mas-uuliyiin kala duwan kuwaasoo ka shiray sidii ay weeraro u qaadi lahaayeen wilaayaadka islaamiga ah ee maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab wuxuu sheegay oo shaac ka qaaday in weerarka lagu dilay dad iisaa u garanayay oo ay ka mid yihiin saraakiil hore ugu dhaawacmay weeraro ay fulisay xarakada mujaahidiinta al-shabaab daahir oo wejigiisa laga dareemayay bakdin iyo fariir xoogan ayaa carbaabay qaar ka mid a dadka waxyeelada kasoo gaartay ee ku geeriyooday howlgalka inqimaasiga ah ee fulisay xarakada mujaahidiinta al-shabaab hoteel ku yaalla meesha ayay saaki laba qarax kusoo weerareen muxuu ahaa ciidan lug oo wadooyinka ka dagaalamayo oo ciidankaas qaraxaas muxuu ahay daba socdane waa iyagana waa jaho kale ay ahaayeen runtii aadaan uga xumahay in nimanka ay annaga awalbada haddee isma ammaanaynin aadan raax jecel yiraahda geeriis waa liisoo sheegay waxaa kaloo liisoo sheegay nabadoon ilaydnaha isagana waa liisoo sheegay inaa lilaahi waa inaa ilaahi raajicuun waxaa kaloo lii sheegay laba sargaal oo muxuu ahaay dhaawac hore oo nimankaas xilligii xildhibaan aamino meesha ay ku geeriyoonaysay ku dhaawacmay oo dhaawacooda meesha lagu dabiibiyo oo dee meesha isiiga sheekaysanaya ayagana waa liisoo sheegay inay ku dhinteen runtii aadaan uga xumahay dhacdadaas dhacday maalintii shalay oo talaado ahayd taariikhdii hijiradana ku beegneed koobiyo tobanka bisha ramadaan kun afar boqol lix iyo afartanka hijiryada waafaqsan koobiyo tobanka bisha maaj sannada laba kun shan iyo labaatanka dagaalyahanno si gaara u tababaran oo ka tirsan guutada istishaadiyiinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qaaday weerar in muddaa lasoo gurfaynaya fulintiisa kadib markii gaari laga soo buuxiyey walxaa qarxa oo u kaxaynaya dagaalyahan ka tirsan guutada istishaadiyiinta ayaa jiiray dhammaan difaacyada lagu geedaamay xarunta kadib ciidamo si gaara u tababaran oo inqimaasiina ayaa kasoo daatay gidaarada xarunta waxayna bilaabeen toogashooyin saf ballaaran ah oo galaaftay nolosha xubnihii goobjoogga u ahaa xarunta war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa lagu sheegay in howlgalkan fariidka ah lagu dilay ugu yaraan labaatan xubnood tiradan ayaa ah mid horudhaca sidaa lagu sheegay war ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk xamse cabdibare ayaa walaac xoogan ka muujiyey dardarka ay la soo baxday xarakada mujaahidiinta al-shabaab xilli uu xasan sheekh maxamuud dhowaan sidan oo kale uga walaacay cabdalla mukhtaar ayaa warbixin qodobkaasi ku aadan eegaya iyadoo dalka uu ku jiro xaalad dagaal ayaa waxaa maalmahanba dagaalada xoogooda ka socda gobolka shabeellaha dhexe kuwaasoo ay saweyn in dowladda federaalk ay bannayso dhul baaxad leh oo dhaca gobolkaas haddaba ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka xamse cabdi bare ayaa ku biiray madaxda dowladda federaalka ee ka walaacsan dardarta ay la soo baxday xarakada mujaahidiinta al-shabaab wuxuu sheegay xamse cabdi bare in waxa socda ay yihiin barbagando aan waxba ka jirin oo ay ka dambayso xarakada mujaahidiinta al-shabaab waad ogtihiin maalmahan barbagandhada socota iyo beenta socota oo ayagu sababka u yihiin waxaan rabnaa in arrintaas waa beentiin aan dhahno waana dhahaynaa waana ka adkaanaynaa horeyna waan u adkaanay haddana waan ka adkaanaynaa dhowaan ayuu xasan sheekh maxamuud sidan oo kale wuxuu sheegay in digniintii amni ee ka soo baxday safaaradda maraykanka ee magaalada muqdisho ay ka mid tahay barobagando uu sheegay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay u dhiibtay shisheeyaha hadalkaas oo noqday mid lagu maadaysto maraykankana ka carooday ilaa markii dambe lagu qasbay dowladda federaalka inay raaligelin ka bixiso warkaasi halka warkan aad kala socotaan waa rediyo alfurqaan tobanaan qofood ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday shil baabuur oo ka dhacay dalka koonfur afrika shil sababay dhimashad iyo dhaawac dad badan oo rikaaba ayaa shalay talaadadii ka dhacay dalka koonfur afrika gaadhiga shilka gale ayaa ka baxay waddada taasoo ugu dambayntii keentay inuu gaadhiga shil galo dhacdadan ayaa si gaar uga dhacday waddo weyn oo u dhow garoonka caalamiga ee johannesburg waxaana ku nafwaayay lix iyo toban qofood oo rikaab ahaa kuwaasoo afar ka mid ay ku dhinteen xarumaha caafimaadka halka ay ku dhaawacmeen tobanaan kale sida ay sheegtay wasaaradda gaadiidka ee dalkaasi sawiro lagu baahiyey mareegaha internetka ayaa lagu arkayaa dad badan iskugu jiro kuwa dhintay iyo kuwa dhaawacmay oo daadsan hareeraha gaadhiga shilka galay ka hor intaan loo qaadin xarumaha caafimaad ee magaaladaasi shilkan ayaa noqonaya kii saddexaad oo dhaca tan iyo isbuucii lasoo dhaafay waxaana ku dhintay tobanaan qofood oo dalkaasi u dhashay wasiirka gaadiidka ee koonfur afrika ayaa amar ku siiyey shirkadda maarinta waddooyinka inay la kulanta dhammaan howlwadeennada basaska toddobaadka soo socda si ay ugala hadlaan siyaabaha lagu yareen kale shilaalka noocan oo kale ah warkii subaxlimaysaaka aad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal saaka waa nageynta